asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtada maanta ee mararka qaar aad isdhahayso waa mid biyo kama dhibcaana caanama daadshaana gibilma gubaana aqalma dubiyaana iyo haddii ay ahay idmahayo raar ma qaadaana waxaan uga jeedaa dee howlaha farada badan ee xubintu ay tusaalayaasha inooga tahay ama ay waxynaga tusiso ayaa ah xubno cajiib ah tusaalayaal cajiib ah sheekooyin muhiim ah wax taariikhdeenna iyo isirkeenna intaba muhiim u ah ayaynu ka helnaa xubnaha murtida maanta markaan saa idin leehay dee kolley anigu shaqsi baan ahayo dareenkayga shakhsiyadeed unbaan qiimaynhayaa waayo dareenkayga shakhsiyadeed ama dareenkayga qof ahaaneed ama dareenkayga nafsi ahaaneed ayaa ideeqsiiya mahmahyaha iyo qaababka ay yihiin iyo sheekooyinka iyo wararka iiga soo baxay intuba saasay ugu deeq aniga shakhsiyadayda laakiin idinka gooni ba idiin tahay dadweynow sidaad u aragtaan waa idinkiyo dooqiinna laakiin waxaan hubaa wadaniyaddu inay ka bilaabato inuu xaaw ku deeqo xubintaan murtada maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi nin ayaa wuxuu ahaa inalayaal waa nin dhallinyaro ah waa inalayaal ninku inalayaal soddogiibuu la degan yahay isagoo soddogii la deganoo inalayaal ah ayaa waxaa dhacday islaantiisa waxay heshay god dahabah god dhan oo dahab ah ayay heshay markay godkii dahabka ahaa heshay ayaa nin showqalafsan oo maaragtay ragga aad adag ah ama raggii soomaaliyeed xoolaha jeclaa gabdhahan aan waxba u ogolayn yaa gabadha dhalay waxaa jiray rag soomaaliyeed oo farakutiris ahaa oo gabdhaha soomaaliyeed aan waxba u ogolayn oo maaragtay qaaraanka aan ka qaadi jirin oo u diiday oo haddii ilahi kuwiisama ogol yahay ee dhaxalka u diidey oo haddii ilahi kuwiisama ogol yahay in iyada yarad laga bixiyo diidey oo maaragtay oo ragga wiilasha keliya uun qaatay gabdhahana inay beec geeyaan sidii maaragtay badeecadii ka dhigay oo badan ayaa jiray ragga ayagii waxay ahaayeen rag maaragtay xagga gabdhaha hagardaamooyin fara badan u geystay walow dee ay awowyaasheen si kastaba ku ahaayeen ama taarikh ahaanba ku yihiin awowyaasheen waxay ahaayeen rag ad adag oo shaqooyinka noocaasa qabta kuna ad adag ragga iyagii ihii mid ka mid ah ayaa gabadhiisa ninka guursaday galabkii dambe unbay waxay heshay god dahab haddii god dahaba heshay xaggu u booda wuxuu yidhi waxaba anaale gabadha ile waxba u ogolo ma ogtahay oo waa nimaan gabadha waxu ogolayn kii wiilka ahaa gabadha qabay yaa isaguna ahaa nin kale intoo balaaya markaasuu yidhi beenaalaa tahay anaale waxay islaantaba anaa qaba waxana anaale oo sead u leedahay qurdub qoortaa la ysla galay waa laba nin oo labada ninba gabadha waxu ogolayn labada ninba niman gabadha waxu ogol ma aha raggii gabadha waxu ogolaabaa haddee garyaqaano ahaa raggii garyaqaanada ahaa ee gabdhaha waxu ogolaa yaa loo yeedhay dhinac walbay hawshii ka galeen waa xallin waayeen nag maalinkii dambe yaa mid doqonahoo haddii ilaahay idmahayo dadku ay doqon ku sheegaan amaba ay dhahaan wuu waalan yahay oo dadka la dura ah ama aan waxba la weydiinin unbaa maalin walba wuxuu arkaa gartan muranka bixisay ee ragga lakalaqaqabanhayo ee keenta inay raggu maaragtay goridda istaraan markaasuu wuxuu yidhi war gartan ma dhammaatada eh maalin walba aad u fadhidaan maxay tahay saa leeyey war adiga maxaa kaa galay nin dhagaala baa tahay war wun ragaana waan xallin karaa waxii sheega saa leeye saasaa jirta arrintaasaa jirta oo gabadhan ninku dhalay sidan weeye oo sidan weeye oo sidan weeye sidan weeye markaasuu urukaadiya urukaadiya urukaadiya anaa xallina waraa ukaadi urukaadiya saa leey haye saad ku xallin anaa xallin buu yidhi gabadhu haddii ilaahay idmahayo soo ninkan ma qabo haa ninkana sooma dhalin haa haa maxay ahayd maamaadii soomaaliya ee gabadha dhiiggeeda melihiida dhaqankeedaad leedahay haa dhaqanku soomacaal xoola iyo dhasheeda iyo nolosheeda iyo wanaageeda iyo wanaajinteeda iyo xoolaheeda iyo waxaasoo dhan sooma ahayn saa leeya haa markaasuu yidhi haa waan gartay ninkanna muxuu ahaa gabadha dhiiggeedaad leedahay unbaa yuu isaguna ahaa oo dhiiggeeduu leeyahay sooma magteeda unbuu leeyahy lakiin dhaqankeeda kale intii hawlaheeda kale ma laha saa leeya haa hadday wax dhashayna iyadaa waxeeda islale sooma haa susaa ma ahayn haa ninku hadda waa nin ogow hadda maaragtay isaga gartiisa aan gar loo dhiibanayno laleeyahy waa nin waalama waa nin doqon markaasuu yidhi gabadhu markay helaysay dahabkan iyo alaabadan say ku heshay markaasaa leey gabadhu bannaankay u baxday oo meel bay rabtay inay musquul ka qodato oo haddii ilahi kuusoo gela halkaasay ka heshay yo war odaygan iska tagdhahu yidhi iska tagdhaha odaygu odaygu ha iska tagu yidhi gabadhan dhaqankeeda ninkanaa leh qaarkeeda dambeena waxeeda ku helootay saas yidhi godkeeda dahabka ku helootay ha iska tagu yidhi ninku arrintii waxay noqotay arrin gar ah oo la xarliyo oo haddii ilaahay kuu idmahayo saas ninkii doqonkaa gartiis lagu go wixii ragga caqligalaa dhan uu qaban waayey ayuu yidhi gabadh qaadkeeda dambe ayay ku helootay buu yidhi dahabkeeda ha looga tago wuxuuna noqday nin raga oo waxgarad ah oo gabdhaha wax u ogol ee aan ahayn raggii aan gabdhaha waxba u ogolayn raggaa kaleyn ka soo sheekeeyey waxay ahaayeen raggii gabdhaha aan waxba u ogolayn ujeeddada xubintuna waa in gabdhaha wax loo ogolaada gabdhuhuna ay noqdaan gabdho wixii eebba siiyo ciday doonaan iyo walaalahood weladkooda iyo ehladooda iyo odaygoodaba ka waraabin kara laguna xurmeeyo taas weeye gundhiga xubintu midda kale waa inaan qof kastoo biliaadana la yasin ee qiimihiisa la siiyo oo uu noqon karo qof wax xallin kara ama caqli keeni kara ama maarata dareenkiisu uu dadka wax wanaagsan usoo jeedi karo mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteena murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi beeca iyo saaxiibtinimadaba waa la kala saaraa beeca iyo saaxiibtinimada waa la kala saaraa saaxiibtinimadiiyo beeca waa la kala saaraa